bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada qodobada warkeena ugu doorka roon ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa kormeer ku tegay qaar ka mida degmooyinka gobolkan banaadir iyadoo ra-iisul wasaaruhuna uu xog wareystay qeybaha kala duwan ee bulshada ciyaar kubadda kolayga oo lagu taageerayay horumarada iyola waxqabadka maamulka gobolkan banaadir ayaa lagu qabtay degmada shibis ee gobolkan banaadir webiga shabeelle ee mara qaybo ka mida gobolka hiiraan ayaa biyoyareeyey iyadoo uu saameyn uu ku yeeshay xoololeyda iyo weliba beeraleyda ku nool halkaasi ololaha isxilqaan ee dib loogu dhisayo xarumaha dankada guud ayaa waxa ay marayaan meel wanaagsan wararka dibaddana dhegeystayaal waxaa ka mida biyo xireen kusoo dumay dalka baraaziil oo boqolaal qof ay ku dhinteen intaasi dhegeystayaal waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada warkeena ugu doorka roon goordhowna u diyaargarooba wararkaas iyo weliba warar kale oo faahfaahsan
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jir a loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha way inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
waa subaxnimo sabdi ah taariikhduna ay ku beegan tahay labada bisha labaad sannada labada kun sagaaliyo tobanka warka subaxna waxaa idiin soo saaray waryaheena maxamed kaafi sheekh abuukar anigoo qaali xasan cabdina waa idinla socodsiinayaa iminkana warkii oo dhan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa kormeer waxa uu ku tegay qaar ka mida degmooyinka gobolka banaadir iyadoo ra-iisul wasaaruhuna uu xog wareystay qeybaha kala duwan ee bulshada haddaba warbixinta warkaas waxaa inoo soo koobaysaa waryaheena nasre bashiir cali
ra-iisul wasaaraha federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa kormeer uu ku xog ogaanayay nolosha shacabka ee tan amni ku tegay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir oo ay ka mid tahay degmada hilwaa goobihii uu tegay ayuu dhammaan bulshada ku nool ka dhageystay talooyin tabashooyin iyo aragtida ku aadan sida looga bixi karo xaalada tabasho ay dareemayaan si dalkeena horumarkiisa taabagelintiisa saldhig looga dhigo aragtida wanaagsan ee bulshada soomaaliyeed ra-iisul wasaare khayre ayaa odayaasha dhaqanka ee dhallinyarada si isku mida wakhti ula qaadanaya taasi oo fursad u siisay inay u sheegtaan baahidooda kala duwan islamarkaana ay u soo bandhigaan talooyin ku qotomay dowlad jacayl iyo horumar gaarsiinta dalkeenna goobaha ay dadku isugu yimaadaan ka sokow waxa uu booqday ra-iisul wasaare xasan cali khayre isbitaallo ku yaala degmooyinkii uu kormeeray qaarkood kuwa oo bixiyaa adeegyo caafimaad maamulada ayuuna ka dhageystay warbixin ku aadan xaalada ku shaqeeyaan isbitaallada dadka uu kula kulmay degmooyinka uu kormeeray ra-iisul wasaare xasan cali khayre waxay ku ammaaneen sida uu mar kasta fursad ugu siinayo dadka aan awoodin inay tagaan xafiiskiisa islamarkaana ay ku jirto talooyin soomaaliyeedsan ee wax badan kusoo kordhinaysa hoggaanka dalka
laakiin muhiim waa in laydin dhegaysto muhiim waay wax badan oo siyaasiyiin badan iyo odayaasha laga yaaba inay ka guuxayn annaga naga guuxayo horumarka dalka ah oo dhallinyarada iyo wadajirka ah iyo mataqaana in dowladnimada la ilaashada ah marka aadan ugu mahadcelinayna in madaxda waxaana ka codsanayna inoo badiyaan kulamada maahnayn aada u farxay dalkaas aada u faraxsanahay ma jiri jirin wax dowladan ama dowladii ka horreysay in madaxda dalka ay macnaha si public kaliya dadka ay u imaadaan arrin security waxaad ku jiraa awgeed marka in macnaha kalsooni zaaid intaad soo qaadid meel public noogu yimaatid een, dadkan soomaaliyeed aad ku kalsoonaatid aad ugu faraxsan waana barnaamij horumar ah een, dalka iyo ma- een, dalka uu sii gaaraya mar walbo marka in kulamada oo caynkan oo kale la badiyo dhalinyarada jaanis ay helaan madaxda ay la kulmaan aad ugu faraxsan soo dhaweyn kormeerkan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre uu ku tegay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir ayaa qeyb ka ah qorshaha dowladnimada lagu dhoweynayo shacabka soomaaliyeed si ay u suurto gasho in baahidooda lagu saleeyo waxyaabaha ay dowladdu siinayso muhiimadda taasina waxay ku imaan kartaa isku xirnaansho u dhexeeya dowladda iyo shacabkeeda nasar basheer cali warbaahinta qaranka magaalada muqdisho
aad ayay u mahadsan tahay waryaheena nasra bashiir cali oo inoo soo koobaysay warbixinta la xiriirta warka ciyaar kubadda kolayga oo lagu taageerayo horumarada iyo weli waxqabadka maamulka gobolka banaadir ayaa waxaa lagu qabtay degmada shibis ee gobolkan banaadir sida warkan ay ku eegeyso waryaheena aamine xuseen maxamed tartankani cayaaraha kubadda kolayga oo lagu taageerayay waxqabadka maamulka gobolka banaadir ayaa lagu qabtay degmada shibis iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen gudoomiyaha gobolka banaadir xildhibaano kamid ah golaha shacabka wasiiro iyo mas-uuliyiin kale munaasabadani waxaa ugu horeyn ka hadlay gudoomiyaha degmada shibis iyo gudoomiyaha sboortiska gobolka banaadir ayagoo bogaadiyey isdhexgalka bulshada iyo waxqabadka maamulka gobolka banaadir u dhexeeyay degmada shibis iyo degmada wadajir oo guusha ee maanta ku raacday degmada eh, shibis koobka waxaa loogu talagalay sanadkii waxqabadka gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duka magaalada muqdisho aan ugu hambalyeynayno gudoomiyaheena waxqabadkii badnaa sanadkii yaroo gaabnaa iyo hooshi badan uu waxaa kaloo la qabtay ciyaaro aad iyo aad u ee, dhowr ah oo aan ognahay ciyaarihii kubadda koleyga ee wiilal iyo gabdho ee degmooyinka oo muddo saddex bil socday isla markaasna lagu soo gebagabeeyey garoonka wish stadium xilli habeen ah gabdhihiina ay ciyaareen finalkii ay ku guulaysatay degmada shibis isla markaasna wiilashii isla markaas habeenkii ay ciyaareenna ee degmada wadajir maanta nala joogta ayagana ay ku guulaysteen mudana guddoomiye een, ma- maamulka amba bahda isboortiga gobolka banaadir adiga iyo maamulkaaga aad iyo aad ay idinkaga mahad celinayaan Ee, waxaa kaloo la qabtay kar- tartankii kubadda cagta oo aan ognahay sida een, baaxadda leh ama sida ee, quruxda badan oo u dhacay een, isla markaasna xilli habeen ah lagu soo gebagabeeyey garoonka coni stadium oo noo soo xiray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oona ahayd markii ugu horreysay oo madaxweyne een, xilliga aan hadda joogno een, noo soo xiray tartan heer degmooyin wasiir ku-xigeenka wasaaradda isboortiska ayaa ugu mahadceliyey gudoomiyaha gobolka banaadir sida fiican ay ula shaqeeyeen bahda isboortiska waxaan rajaynaynaa inuu yahay gobolka banaadir een, aan aaminsannahay gobolka ugu muhiimsan uguna horeeya xagga wada shaqaynta wasaaradda sidaas si la mida waxaan rajaynayaa maamul goboleedyada ayagu aad noola shaqeeya laakiin waxaan rajaynaya sida gobolka uu noola shaqeeyo inay noola shaqayn doonaan isla markaasna ay soo bandhigi doonaan horumar isboorti degmooyinkooda iyo gobollada ay joogaan runtii guddoomiye waxaan kugu ammaanayaa shaqadaas wanaagsan Een, waxaan leeyahay een, dhammaan guddiga isboortiga iyo bahda isboortigaba kaalin mug leh ayaad runtii aad la buuxisay gudoomiyaha gobolka banaadir cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yarisow ayaa ugu dambeyn mahadcelin iyo bogaadeen u jeediyey dhammaan dhalinyarada isboortiska isagoona sheegay in isboortisku uu qayb ka yahay isdhexgalka bulshada iyo horumarada nabadda waxaan leeyahay dhammaan dhallinyarada labada naadiba een, caawa aad iyo aad baa u mahadsantihiin la-aantiin ma suurta gasheen annaga maamulka gobolka banaadir waxaa naga go-an horumarinta isboortiga muddadii sanadkana een, horumarka isboortiga ku tallaabsada caasimaddana waxaan rajaynaynaa laba kun iyo sagaal iyo tobankana sidoo kale in la arki doono degmooyinka oo dhan oo habeen walba cayaarahan oo kale xiisaha leh ka socdo si dhallinyaradu fursad u helaan waxaa goobtaasi lagu guddoonsiiyey kooxda degmada shibis oo ku guuleysatay cayaarta kolayga ay la cayaarayeen degmada wadajir ee gobolka banaadir waxaana goobka cayaartooydaasi guddoonsiiyey gudoomiyaha gobolka banaadir cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariisow aamine xaaji xuseen maxamed warbaahinta qaranka soomaaliyeed muqdisho
webiga shabeelle ee mara qaybo ka mida gobolka hiiraan ayaa biyoyareeyey iyadoo uu saameyn uu ku yeeshay xololeyda iyo weliba beeraleyda haddaba warbixin ku saabsan arintaasi waxaa inoo soo koobaya waryaheena ibraahim maxamed geedi xilliyadoo biyo yaree webiga shabeelle ee mara magaalada beledweyne iyo deegaano kale oo ka mid a gobolkan hiiraan ayaa waxa uu saameyn ku yeeshaa dadka shacabka ah haba ugu badnaadaana dadka beeraleyda ah iyo weliba kuwa xoola dhaqatada ah biyaha webiga ayaa xilligan ah kuwa aada hoos uga dhacay waxaana sidoo kale laga dareemayaa ceelasha biyaha ee magaalada aada biyahooda markaasi u yaraadeenna haddaba gudoomiyaha degmada beledweyne maxamed axmed fuud cadde ayaa waxa uu kormeer ku sameeyey xaaladda webiga isagoona markaasi digniin u dila dadka qaar oo markaasi qashinka ku shuba waxay ahayd webiga waa yaraaday bacaadaa degay waa ujeedaa dhinacyada waxa bacaad yaallo waxaan rabnay inaan maaragtay aan shaqadan aan shaqa ka qabanno webigii bacaadaa degay waa yaraaday oo wuxuu noqday dhuun camlow noqday webigii weynaayey oo inta ogaanta la ekaayay waa kana wuxuu noqday waa soddon hadda kama gudihiisaba kama weynaba soddon mitir kama weynaba waaba yaraad meeshii boqol iyo xoogaa laga rabay marka saas darteed ayaan marka aan indheyu haynaa inaan mataqaanaa webigaas ma aragtay shaqa laga qabto oo xaafadaha aan iskugu yeerno oo meelaha ma aragtay xaafad kastaba meesha ku aadan ay ka shaqayso waxaa kaloo jiro dada waxaa jira oo webiga ku soo deeyey boosaneerooyin mataqaanaa iyo tumbooyin dadkaasna waa indheindhaynaynaa oo ciddaan ku aragno oo tumbo ayada ay leedahay oo webiga soo gashane tilaabo sharci ah laga qaadi doonaa dadka kusoo tuuraya oodaha sidaasoo kale dadka qashinka ku shubaya sidaasoo kale dadka bacaadada ka qaadaya meelaha oo maaragtay webi ka jilicsan yahay oo sida kanaalada oo biyaha bannaan ku saaroo kale oo bacaadka ka daldalayo kale waxaasoo dhan inaan maaragtay aan waxaan maanta aan howlgalayn waxay tahay waxaasoo dhan inaan sahan ku samayno ciddii lagu arkane tilaabo sharci waa fakarsan ibraahim maxamed geedi radio muqdisho beledweyne
ololaha isxilqaan ee dib loogu dhisayo xarumaha danta guud ayaa waxa ay marayaan meel wanaagsan iminka stuudiyaha waxaa igula sugan waryaheena cabdirasaaq xaaji saleebaan cabdirasaaq waxaad faahfaahin naga siisaa ololaha isxilqaan ee dib loogu dhisayo xarumaha danta guud halka ay marayaan qadi jawaad mahadsan tahay ololaha isxilqaan ayaa wuxuu galay wejigii saddexaad ee hay-adaha dowladda iyo sidoo kale gobolka banaadir oo qaybka ah marka wuxuu marayaa wejigii saddexaad waxaana la dhisayaa oo xusud mudan tiyaatarka qaranka iyo madxafka qaranka iyo maktabadda qaranka sidoo kale waxaa jira taalooyinka ama jardiinooyinka gobolka banaadir oo iyagana ay shaqa ka socoto marka waxaa lagu dadaalayaa in la soo celiyo goobihii taariikhiga ahaa ee uu dalku lahaa marka hay-adaha dowladdu si fiican bay uga qayb qaadanayaan shaqaalaweynaha soomaaliya marka ay soo gaadhaan iyaga laftigoodu waa kuwo aada uga faraxsan inay ka qayb qaataan shaqada dalka loo qabanayo sababtoo ah qof kastaa wuu ku faraxsan yahay inuu dalkiisa wax ka dhisto
waa gartay cabdirasaaq waxaad sidoo kaleed faahfaahin naga siisaa markii la bilaabayay ololahan isxilqaan iyo weliba hadda uu marayo meel wanaagsan bal farqiga u dhexeeya
waad mahadsan tahay qadijo farqiga u dhexeeya waxaa la odhan karaa intii aan la bilaabin ololaha isxilqaan la bilaabin dabcan dadka soomaaliyeed gaar ahaan muqdisho jooga ama se booqan jiray tiyaatarka maktabadda qaranka iyo madxafka qaranka way dareemi karaan siday xaaladoodu ahayd laakiin maanta tiyaatarka dee waxaa la odhan karaa waxaa la dhameeyey boqolkiiba toddobaatan waa la dhameeyey soddon baa hadhay xaalxaala iyo dadkii sare sidoo kale shaqa iyaduna waxay ka socotaa meesha layado madxafka oo isagana dhismihiisii la bilaabay maktabadda ayaa iyadana shaqa laga hayaa markaa saddexda gooboodba marka loo fiiriyo meeshii laga soo dhaqaajiyo meeshay maanta taagan yihiin qadiija waxaa la odhan karaa shaqaa la qabtay waa gartay sidoo kaleeto waxaan rabnaa in wax kaa weydiino waxaad faahfaahin naga siisaa maadaama aad tahay adiga wariyaha u xil saaran arrimaha isxilqaan haddii aad la sheekaysatay dadka ka qayb qaadanaya ololaha isxilqaan bal siday u arkaan arinkaani sida uu yahay qadijo ololaha isxilqaan marka ay shaqaaluhu goobta soo gaadhaan horta ugu horreyn waxaa qaabila howlwadeennada isxilqaan gacanta ku haya mas-uuliyiinta ay dowladdu xilsaartay ayaa shaqaalaha qaabila waxay u jeediyeen ay farta ka saaraan dardaaran ku saabsan shaqada waxaa loo sheegaa qaabka loo shaqaynayo waxaa loo sheegaa haddii ay wax soo gaadhaan tusaale ahaan oo kale shaqaale wasaaradeed oo shaqada ku jira waxaa jira koox ka socota wasaaradda caafimaadka iyadoo markii hore ay joogi jireen koox ka socda jaamacadda ummadda soomaaliyeed laakiin jaamacaddii waxay yeelatay itixaanaa lagu jiray balse kooxda wasaaradda caafimaadku ay keentay ayaa waxay yihiin koox dhammaystiran ambalaaskii ay wasaaradda caafimaadku ay u soo dhibteen way wataan waxay ka howlgalaan kooxdani saddexda goobood ee shaqada ka soconayso shaqaaluhu markay meesha soo gaadhaan dardaaranka loo jeediyo waxaa si wanaagsan u qaabilaa howlwadeennada isxilqaan gacanta ku haya waanooyin talo iyo fariin iyo qaabka shaqada loo gelayo ayaa farta laga saaraa shaqaaluhu waa kuwo u dhaga nugul talooyinka ay usoo jeedinayaan howlwadeennada gacanta ku haya barnaamijka isxilqaan marka dabcan waa shaqo la odhan karo dhammaan dadka soomaaliyeed waxaay u dhaqaaqeen siday dalkooda u dhisan lahaayeen waxaana ka dareemaysaa farxad aada u sarreysa de qof kastaa boqolkiiba toddobaatan dadkani waxay u badan yihiin boqolkiiba toddobaatan waa dhallinyaro may soo gaadheen barnaamijkii la odhan jiray iskaa wax u qabso marka qof kastoo aad la sheekaystaa wuxuu ku odhanayaa aad baan ugu faraxsanayay in aan iskaa wax qabso oo isxilqaan loo bedelay aan ka qayb qaadanayo aad buu u mahadsan yahay dhegeystayaal waryaheena cabdirasaaq xaaji salibaan maamulka xarunta gabdhaha agoonta ee degmada boondheer ee gobolkan banaadir ayaa sheegay in heer wanaagsan ay marayso waxbarashada gabdhahaasi haddaba warbixin ku saabsan arintaasi waxaa inoo diyaarisay halkan inoo soo koobaysa waryaheena aamine xuseen maxamed
xaruntaani ayaa ku dadaaleysaa sidii gabdhaha agoonta ay u heli lahaayeen daryeel waxbarasho mid nololeed iyo caafimaad laakiin waxay eegaysaa weli taageerada ka maqan oo ay u baahan yihiin gabdhaha iyo xaruntaba degmada boondheere ayay ku taala waxaa nasiib wanaag ah in gabdhaha ay ka muuqato ififaalo ku dhiirigelinaysaa in ay gaaraan mustaqbalka hadafkoodii guud baahiyaha ay xarunta xanaanada gabdhaha agoonta boondheere ay dareemeyso waxaa ka mid ah dhinacyada waxbarashada dhaqaalaha iyo caafimaadka inkastoo ay kaalmo aan sidaasi u buurneyn ay haystaan maama nuurto oo ka mid ah muwaadiniinta gacanta ku haya xarunta ayaa nala wadaagtay xaaladda ay ku sugan yihiin gabdhaha agoonta iyo waxyaabaha ay doonayaan in laga caawiyo
xaruntan waa xarun lagu xanaaneeyo gabdhaha yaryarka ah laguna raadiyo mustaqbalkooda heerka ay ku gaari lahaayeen lagu baro qur-aankii waxbarashadii tooska ahayd iyo dhammaan wixii baahiyadooda ah lagu baxnaaniyo alxamdulilaah xaruntan ayaa toddoba sano jirsatay xarunta waxaa la furay laba kun laba iyo tobankii waqtigaas oo wadanka ka dhaceen duruufo nololeed mid dagaal xaalado adag a kasoo baxnay agoonta ee badnayd ayaan waxaan door bidnay annagoo koox ah inaanu istaagno awalna ahayn macalimiin inaanu istaagno saan u badbaadin lahayn ubadkeena xarun kale oo ay ku jiraan ilmo boqol iyo konton arday gaarayo aqoon iyo rajo qaarkood ay isku daran yihiin oo kuwaan hadda intay gabdhaha joogo qeyb kamida walaalahood ay yihiin oo wiilal kaliya ah in cid walba oo maalin soo booqatay ilmahaas xataa farxad geliso ama xataa soo dhex istaagta ee nagu bogaadiso annaga een dhahdo maasha allah howl wanaagsan waaye aad iyo aad noo farxad gelinaysaa mar aan booqday xaruntaasi lagu xanaaneeyo gabdhaha agoonta ee boondheere ayaa waxaa kula kulmay laba gabdhood oo ka mid ah gabdhaha ku nool xarunta
gabdhaha agoonta ee boondheere maanta waxaan jeclahay intaan wax barto maxaa bikoos maxaa yeelay waxaan ahay arday agoon ah ee hooyadeeda iyo aabbaheeda ku dhinteen qaraxa soodo maanta waxay soo garab istaageen maamanus allah khayra siiyo jannada ilaaha ku waraabiyo waxaan jeclahay mar walba inay sida ii garab istaagtay inaan u garab istaago bikoos maxaa yeelay waxaan jeclahay in aan noqdo dhaqtarad maantii wax badan ayaan ka faa'iiday waxbarasho kala duwan mid diiniya iyo mid maadiya dugsi qur-aan kariimka meeshaan ka baranaa fasalka dugsiga hoosaan kasoo bilaabay haddana waxaan marayaa galaaska dugsiga hoos sare cafwan ugu horeeya foomanaan ahay waana ku faraxsanahay alxamdulilah waxaan bartaa maadooyin kala duwan si qaatana maadooyin aan u barano oo jiraan mustaqbalka waxaan jeclahay insha allahu tacaala inaan noqdo gabarh ka soo muuqata mustaqbalka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xarunta xanaanada gabdhaha agoonta ee boondheere waxaa la furay sanadkii labada kun labaiyo tobankii waxayna qeyb ka ahayd isbeddelkii ka jiray caasimadda markii laga saaray maleeshiyaadka al-shabaab waalidiintooda qaar waxaa dilay argagixisada laakiin mustaqbalkooda in ay qeyb laga qaato ayay rajo weyn ka qabaan aamine xaaji xuseen maxamed warbaahinta qaranka soomaaliyeed muqdisho
halkuu warkaasi dhegeystayaal idinkaga imaanayo waa reediyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya iminkana dhegeystayaal wararka dibadda biyo xireen kusoo dumay dalka baraaziil ayaa boqolaal qof ay ku dhinteen sawiro naxdin leh oo laga helay ayaa muujinaya biyo xireen kusoo dumay koonfurta wadanka baraaziil kaasi oo ku fatahay goob macdan laga qodo waxaana ku dhintay ama lagu la-yahay in ka badan saddex boqol oo qof sawirada oo ay duubeen kaamirada qarsoon ee c c t v ayaa muujinaya daqiiqada biyo xareen kusoo dumay maqaayada kafeel laga cabo oo ku dhex talay shirkada macdanta iyo weliba dhismooyin ku yaalay gudaha magaalada iyo weliba gobolada waxaa soconaya iminka howlgal baaritaan ah oo lagu ogaanayo waxyaabaha dhaliyey in biyo xireenkaasi uu dumo warkii oo aad ka dhagaysanayseen rediyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliyana xilligan waa nagaynta intaynu dhegaystayaal warkeena kan xiga ku kulmi doono haddii allaha awooda laga helo waxaynu idkaga tegaynaa sidaa i nabadgelyo ismaqal dambe oo xiisale insha allah